الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay afarta bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta oo war-saxaafadeed ka soo saaray duqayn diyaaradaha dowladda silibiida maraykanka ee ku dileen maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii jasiiradda kudhaha faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah mid ka mid a wasiirada kooxda riddada soomaaliya oo ku dhawaaqday inay maamul goboleed ka dhisayso deegaan uu ka arrimiyo maamulka shaadaladhirka isku magacaabay somalilan waa halkee goobta looga dhawaaqayo maamul goboleedkaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo bogaadiyey weerarkii mujaahidiintu ay ku xasuuqeen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa deegaanka jasiiradda kudhaa kadib kulan ay yeesheen waxgaradkaas barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa kooxo ubaysan oo sarkaal ka tirsan booliska dowladda kaafiradda kenya ku toogtay mid ka mid ah ismaamul goboleedyada waddankaasi gaadiidleyda muqdisho oo sheegay in dhibaatooyin xooggan ay ku qabaan kooxda riddada soomaaliya waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa nuqabada wilaayaadka baay iyo mudug oo fadhiimo dhexalgala diray qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray duqeyn diyaaradaha dowladda siliibiyada maraykanka ay ku dileen maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii jasiiradda kudhaa war-saxaafadeedkaas waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan maraykanka oo duqeyn ku dilay maxaabiistii murtadiinta ee kudhaa saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kuna asteysan laba-iyo labaatanka janaayo laba kun lix-iyo labaatan diyaaradaha siliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo wuxuushnimaha ka geystay jasiiradda kudhaa ee wilaayada jubbada hoose halkaasoo shalay uu ka dhacay dagaal khasaare lixadle lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalka ku ah shareecada islaamka diyaaradahan ayaa si aan kala soc lahayn u beegsaday xarumihii riddada ee jasiiradda xeryihii ciidamada riddada ee la jebiyey iyo guryaha dadka shacabka ah goobaha ay saliibiyiinta maraykanku beegsadeen waxaa ka mid ah halkii lagu hayay maxaabiistii ciidamada murtadiinta jubbaland ee lagu soo qabtay dagaalkii shalay ka dhacay jasiiradda kudha halkaas oo lagula tacaalayay dhaawacyadii soo gaaray inta la xaqiijiyey toban iyo toddoba ka mid a maxaabiistaas ayaa ku geeriyootay duqeynta tiro kalena way ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale jirta waxyeello soo gaaray dadka shacabka ah intii ay duqeyntu socotay sawirada saraakiisha iyo askarta murtadiinta ee ay maraykanku duqeymaha ku dileen waxaa soo gudbinaysa mu'asasada alkataa'ib khasaaraha dhimashada ee cadowga kasoo gaaray weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen jasiiradda kudhaa ayaa gaartay boqol soddon iyo laba isugu jirta saraakiil iyo askar mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qanimaystay hub iyo saanad ciidan oo aada u badan waxayna ciidanka mujaahidiintu dib oga soo baxeen jasiiradda kudha kadib markii uu allaah fadligiis howlgalkii si guul ah kusoo dhammaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wari doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya ay u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markaniyo mid ka mid a wasiirada kooxda hudada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maamul goboleed ay ka dhisayso deegaan uu ka arrimiyo maamulka ashaaro dariirka ee somalilan qodobkaasi sidoo kale kooxo hubaysan oo sarkaal ka tirsan booliska dowladda kenya ku dilay mid ka mid a ismaamul goboleedyada waddankaasi waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guudmarka marigaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa villa soomaaliya oo dabada ka riixaysa in laba maamul laga sameeyo gobolka awdal xukuumadda muqdisho oo horey u qorshaysay in ay gobolka awdal ka hoos saarto maamulka somalilan islamarkaana ku magacowdo awdal state ayaa mar kale taageeraysa maamul cusub oo loo bixinayo guban state xildhibaano ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa sheegay in maamulka somalilan uu caburin ku sameeyey dadkooda islamarkaana ka go-i doonaan somalilan waxaa kale oo ay carabka ku dhufteen in aqoonsiga somalilan ka xigo dhanka muqdisho aqoonsi ay helaan gobolada waqooyi waxay kaga xidhan tahay inay la heshiiyaan walaalahood soomaaliyeed sidii suudaan iyo sawd suudaan ayaa lagu yidhi bayaanka xildhibaanada dhinaca kale waxaay ku dhawaaqeen maamul laga samayn doono gobolka awdal gaar ahaan degmada saylac waxaan ku dhawaaqaynaa islamarkaana aan taageeraynaa maamulka guban state ee soomaaliya oo aan uga dhawaaqnay saylac wasiirka difaaca ugu magacaaban villa soomaaliya ayaa bogaadiyey arrinkan isaga oo tibaaxay in tani lafjab ku tahay goonigoosatada dhawaaqan ayaa soo yeeraya xili madaxa goonigoosadka somalilan uu ku sugan yahay switzerland islamarkaana halkaasi uu kulamo kula leeyahay madax ka tirsan kasoo qaybgalayaasha shir ka socda magaalada davos oo looga hadlayo dhaqaalaha adduunka ee labada kun lix iyo labaatanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa saraakiil kenyaan ah oo lagu dhaawacay ismaamulka bokot inta la hubiyey ugu yaraan saddex sarkaal oo booliiska kenya ka tirsan ayaa la dhaawacay kadib markii nin ay ku sheegeen in uu eedeysana yahay uu weeraray saraakiishaasi weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda joyland ee magaalada makutano ee dhacda ismaamulka galbeedka bokod wuxuuna yimid kadib markii saraakiisha booliiska ay tageen goob loogu sheegay in uu ku sugan yahay qof eedeysana ah qofka weerarka geystay ayaa la sheegay in uu mindi ku dhuftay saddexda sarkaal waxaana la geeyey saraakiishaasi xarun caafimaad mid ka mid ah oo dhaawiciisu daran yahay ayaa weli cisbitaalka ku jira halka labada kalena laga saaray sida warbaahinta maxalliga ah ee kenya sheegeen ninka weerarka geystay ayay warbaahinta kenya sheegtay in xabsiga loo dhaadhiciyey kenya waxay ka mid tahay dalalka ugu amniga xun ee bariga afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa gaadiidleyda muqdisho oo sheegay in ay dhibaatooyin xoogan ku qabaan xukuumadda muqdisho waxaa isa soo taraya bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka cabanaya xukuumadda muqdisho gaar ahaan ciidamadeeda ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka darawallada kaxeeya baabuurta loo yaqaan b lka ama hoomeyda ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen isbaaruwin tirabeel ah oo ay ciidamada xukuumadda muqdisho ay soo dhigteen wadooyinka caasimadda halkaas oo lagu baado baabuurta waxay xuseen darawalladu in ay kaatiyan ka taagan yihiin ciidamada jooga isbaarooyinkaas kuwaasoo mararka qaarkood xoog kula wareega baabuurta dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dadka magaalada muqdisho ku kaxeeya mootada faykonta ama labaluguuleyda ay sheegeen inay dhibaato weyn ku qabaan ciidamada xukuumadda muqdisho kuwaas oo xoog ku raacaya mootooyinka iyaga oo aan wax lacag ah dhiibayn xubintiina bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo jubbada hoose waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka kudhaa halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka shaadirirka ah ee jubbaland kadib kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen golaha dhaqanka ee jubbada hoose ayay kaga hadleen xaaladihii u dambeeyey ee gobolkaas dhibaatadii cadowga uu ka geystay deegaana ka tirsan jubbada hoose ugu dambeynna waxay bogaadiyeen weerarkii cagmarinta ahaa waxaa goobta kulanka ka hadlay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيان أمها نقينا كلا كان odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ay isugu yimaadeen kulankan oo ku saabsan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadnaq ilaahay oo mahadnaqayno guushii weyneed ee muslimiinta u soo haatay jubbada hoose guushaasoo ahayd in cadowga ilaahay ee maalmaha isqaadqaadayey ee maaragtay dadka muslimiinta ah ee maxasta iyo maaragtay masaakiinta iyo wax- ama caruuraha maaragtay argagixinayey iscaajinayey ee marakistii tacliinta iyo masaajidii dhibaateynayey in ilaahay uga argooyey ilaahay nasrigiisa in tansurullah yansurkum buu ilaahay leeyahay haddaad diinta alle u gargaartaan alla wuu idin gargaaraya allah noo gargaaray waa hambalyo aan u hambalyaynayno ma hadda alle kadib walaalihii mujaahidiintu maaragtay ay u xilsaareen ee gudhaa maaragtay cadowga ilaahay uu ku baabi'iyey sabab ilaahay uga dhigay ayaan maaragtay mahadnaqaas iyo goobaabadaas iyo tahaniyadaas iyadoo maaragtay ugu abaalgudeen sida sheegtay maaragtay xarakada afhayeenka jeeshka waxaa la sheegayey nuqabo uu ka mid ahaa naqiibkii suldaan xasan ibraahim muudey uu ka mid ahaa uu cadowgu maaragtay gacantiisa ku baxeen uu ku shahiiday halkaas maanta waxay noo tahay guul iyo farxad guud ahaan muslimiinta gaar ahaan jubbada hoose gaar ahaan nuqabada oo maaragtay runtii aad iyo aad aan u bogaadinayno mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa guushana maaragtay ilaahay baa maaragtay noo ballan qaaday haddaan sabirno mujaahidiintuna way sabreen cadowga ilaahayna waxaan ognahay inuu maanta qoob gariir ku dhacay kismaayo kuwa jooga jubbaland axmed madoobe inuu tacsi u fadhiyo inuu oohin u fadhiyo isqaadqaadkii iyo waraaqadaadintii iyo dadka iscaajintii maxaa ka dambeeyey itusoo ay taabsi ilaahay fadligiis annagu mar kastaba waxaan isku hadlaynaynaa mawlaha annagu waa alle guul iyo khayr baan sugaynaa mana ilaahay wuxuu leeyahay walaa tahinuu fi ibtiqaa alqowm in takunuu taalamuuna fa inahum yaalamuuna kama taalamuuna wa tarjuna min allahi maa la tarjun hadday ga- a- xanuunsanaysaan gaaladana way xanuunsanayaan haddaad dhaawacmaysaan way dhaawacmayaan haddaad oomaysaan way oomayaan waa gaajo laakiin maxaa las dheer yahay wa tarjuuna min allaahi maa laa yarjuuna waxaad ilaahay ka rajaynaysaan waxayna iyagu rajaynayn annaga waxaan rajaynaynaa ixda alxusnayayn ima shahaada wa ima nasri oo ilaahay noo ballanqaaday waxaan leenahay marka muslimiinta waxaan ugu hambalyaynaynaa guushaas oo ilaahayna siiyey uma mujaahidiinta gacmahooda si guudna waxaan ugu hambalyaynaynaa hogaankeenna maarataye qiyaadadeenna amiirkeenna iyo inta ka hooseysa ayaan ugu hambalyaynaynaa oga mahadnaqaynaa muslimiinta way shaafiyeen argagaxii iyo baqbaqdii iyo gebgebtii ay dadka maarata ay la rabeen ilaahay wuu ka qaaday maanta iyagaa argagaxsan iyagaa tacsi u fadhiya iyagaa maarataye kismaayo ka cararaya way qahayaan xamarna waad la socotaan waddooyinkii o dhan in laga xidhay gaaladu maanta way tabar daran tahay muslimiinta waxaan leenahay horeba u sabrayeen ilaahay baa ina faray inaan sabirno adkaysanno cadowga aan la sabirtanno aynu maarata idamka ilaahay waa kan idaacadaha gaaladu xataa guul waxa u fiican baa layidhi midda cadowaagu sheego cadowgeenna ayaa inoo qiraya in ilaahay nasrigiina siiyey in maarata ay guushu dhowtahay idamka ilaahay waxaan leenahay mujaahidiinta iyo muslimiinta guud ahaan muslimiinta bariga afrika oo dhan aan gacmaha isqabsanno aan cadowga id- iidanka- iidamka ilaahay israacinno dhanka kale waxaan leenahay kuwa la soo khalday ee murtadiinta ah waxba iyagoo nogeyn maarata jigjige iyo meelo kale iyo laga keenayo ee new booliskii maarata la kala cedhiyey ee dib loo soo ururiyey kuwa badan oo ka mid a alxamdulilah ilaahay ka soo bixiyey halkanay noogu yimaadaan iyagoo taa'ibiina been baa naloo soo sheegay in lacaga jaloorar ku jirta la idin siinayo wixii way been bay noqotay gaajay meesha ugu dhammaadeen cabsi bay ugu dhammaadeen na- dagaal iyo naar bay hadda iyo ugu dambaysa waxaan leenahay iskaga soo baxa meesha mujaahidiintu way idin soo dhoweynayaan hubkiina laydin lacagaynayaa waarta meesha rabtaan baa laydin geynayaa war ma ha ku dhimanina gaalnimaha ku dhimanina gaalnimaha ku dhimanina gaalaha ku- gaalnimaha ku dhimanina wabilaahi towfiiq markanna waxaa idinku soo maqan codka nabadoon abdiraxmaan shilow dhaqane oo ah xubin ka tirsan golaha odayaashaasi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أه نقيب عبد الرحمن شيلو دقانه أولا وحان أم هادينا إنا أنا كو هدلها يا عدك odayaasha ku dhaqanka shareecada ee walaayada jubbada hoose oo kulan yeeshay kulankaasoo ku saabsan bishaaradii iyo farxaddii ka dhacday kudhaa annagoo arrintaas gubaadinayno ku faraxsan soo dhoweynayno ilaahay ugu mahadnaqayno arrintaas yaan rabnaa inaan ka hadalna ilaahay baan ugu mahad celinaynaa ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa noo suurageliyey waxaan u- u- u mahad celinaynaa si gaar ah mujaahidiinta bariga afrika umaradii arrintan abaabushay khidradkan dejisay iyo muxuu ahaaye r- walaalihii ciidanka oo galay oo arrintaas ka qayb qaatay oo ilaahay ku guulaysiiyey ayaguna waa u mahad celinaynaa arrintaas waa ku faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa qalbiganagaa ku farxay aad baan muxuu ahaaye ilaahay ugu mahad celinaynaa mar kasta iyo mar kasta arrintan meesha isugu nimid waa arrintaas mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay baa idin guuleeyey ilaahay ku shukriya een, ku samra arrinta ayada ah samir iyo dulqaad baa nala ka rabaa ilaahay baa na faray amarka ilaahay aan qaadanno ilaahay ha idin barakeeyo annagana waa idiin soo ducaynaynaa ilaahay guusha ha idin siiyo mar walba iyo mar walba ilaahay baan gacmaha u taaganaynaa waa idin garab taagannahay hiil iyo hoo waa idinla garab taagannahay naf iyo maal baan idinla garab taagannahay annagoo ah odayaashii iyo ummaddiinnii aad ka dhalateen oo muslimiinta ahayd oo bariga afrika ilaahay ha idin barakeeyo waa idin garab taagannahay adinku intaasaan idin leenahay waxaa kale oo aan leenahay ummadda muslimiinta ee bariga afrika gaar ahaan walaayada jubbada hoose muslimiinta deggan waxaan idin leenahay waad aragteen riddo iyo gaalo dadkan dad muslimiin ah waaye soomaali gaalo la dirirka weligeed ay taqaanay gaalo iyo annaga weligeennaanan soo diriri jirnay wax cusub ma ahan waxaa weeye kuwa daba dhilifyo oo annaga ehna gaalada way raaci jireen gaaladii cadcaddeed bay la socon jireen oo hore oo oo moogtahay waddankan gumaysan jirtay bay la socon jireen kuwaanna waa kuwii oo kale waxba kama duwana waxaan idin leenahay ma hadday nala dhasheen haddaan dhalnay hadday wiilasheenni yihiin hadday maxamed iyo cabdulaahi iyo cusmaan yihiin waa gaalo weeye marka waxaan leenahay ha ku kadsoomina wiilashiinna mujaahidiinta ah garab siiya u duceeya waad aragteen inay moog tahay aysan waxba kala soocayn si gaar ah ayaan dhoweyd jamaama waxay ku sameeyaan waad og tihiin carruur iyo haween iyo waayeel bay dileen ay ku baabi'iyeen waxay dumiyeen masaajidadii lagu cibaadaysanhayo ilaahay lagu caabudahayo oo guryihii ilaahay ahaa waxay dumiyeen goobihii waxbarashadii waxaa weye khasidkooga waa intaas wixii loo soo diraa saas ah wixii loo soo diray oy gaalo u soo dirtay waa arrinta iyada ah arrintiiba ayna qabteen waxay leeyihiin shabaab baan raadinaynaa hebel baan raadinaynaa ba shabaab baa ku jiri dadka ay laayeen laa wallah annagaa goobjoog aheenoo taagneen kuma jirin carruur iyo haween iyo waayeel bay ahaayeen dadka ay laayeen marka waxaan leenahay waa linkaga aaray waa la- waa la baabi'iyey waad og tihiin waxa ku dhacay waad dhegaysanayseen idaacadaha qaarkiin goobjoog baaba tihiin waxaan idin leeyahay duceeyo wiilashiinna garab istaaga muslimiinta ah kitaabkiinna ilaahay iyo diintiinna garab istaaga murtadiinta waxaan idin leenahay ilaahay u towba keena intaad nooshihiin ma rabna inaad gaalnimo ku dhimataan ma jeclin intaad gaalnimo kuma dhiman lahaydeen adduunkana waad aragteen silica aad ku nooshiin maalin walba kuwa taa'ibiinta ah noo yimaad oo noo sheego oo noloshooda aragnay oo waxay qabaan aragnay oo noo warramay annaguna waaba ognahay oo haddee wax aan ka moognahay ma leh waxaa weeye nolosha aad ku jirtaan oo muxuu ahaaye een, dhimatay adduunkana waad ku dhimateen aakharana cadaabba inkaga horraysa haddaad saa ku dhimataan waxaan idin leenahay ilaahay u towba keena ilaahay u towba keena odayaashiinni baan nahay waa idin soo dhowaynaynaa inta inka soo tagtayba waa soo dhowaynay wixii ay la imaadeenna lacag baa la siiyey kii aan wax la imaadin la la imaadinna waa la sahayay meeshuu rabuu aaday hadduu beer falan haya hadduu xoolo dhaqaalaysan hayo hadduu muxuu ahaaye en, eh, ho- waalidkiis la joog asagaa xor ah marka intaasaan idin leenahay adinku intaasaan idin faraynaa ilaahay waxaan muxuu ahaaye weydiisanaynaa waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa in badan in badan guusha uu mar walba na siiyey wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa goobta kulanka ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan maxamed carab iyo suldaan cabdulweli xasan madoobe yarow kuwaas oo kelimaad bogaadin iyo baaqi jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنيقو أه سلطان محمد عرب كانت ترسان odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbada hoose waxaan shir tahniyad hambalyo iyo farxadeed iskugu imaanay shirkaas oo looga hadlayey dhibaatooyinkii uu cadowgu u geystay walaayada jubbada hoose gaar ahaan wayaan jamaame iyo dargeysyarey oo ay ka dambeysay aarti farxadeed ee ka dambeysay ka dhacday kudhaa taasoo ahayd shaafintii quluubta muslimiinta ee ahayd xasuuqii lagala duldhacay nimankii murtadiintaha taasoo shalay uu ku gaaray jab ay ku farxaan dadka muslimiinta ah iyo mid ay ka naxaan gaaladu gaaladu waxay ka naxayaan walaalahooda dhammaaday laakiin muslimiinta way ku farxayaan nimanku waxay ahaayeen nimankii laayay nuqubadii jubbada hoose ragga ka midkaa suldaan xasan ibraahim muude inta la midka ah nimanku waxay ahaayeen kuwii laayay gabdhihii masaakiinta iyo caruurtoodii jamaama ku laayay nimanku waxayan ku hargeysanay gabadha ku dilay dadkanu ka qafaashay waxaan leenahay dadka muslimiinta ah indhahooda way furan yihiin waxaynu ku furan yihiin siraaca ka socda maanta soomaaliya ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka maanta weliba loo soo garabsaday yuhuud awal kuwo kale unbaa la watay macal yuhuud loo soo watay ummadda muslimiinta ayaguna way kaceen waxayna diyaar u yihiin inay u hambaliyeeyaan u tahniyadaan ammaanaan u duceeyaan wiilashooda mujaahidiinta ah qiyaadadu xarakatu mujaahidiin waxaan leenahay ilaahay ha idin karaameeyo raggii degay hawshan sidan u wanaagsan ee looga aarayay dadka muslimiinta ah ee raacyada ah ee adinka aad xukuntaan waxaan leenahay ajar iyo xasanaad badan allah idinka siiyo waxaa kaloon leenahay dadka degan walaayaadka islaamiga ah nimanka la yidhaha new bolis waa nimankii hiiraan iyo bay iyo bakool dadka ku xasuuqi jiray idaacadahaad ka maqli jirteen oo waxa ay dilaan waa caruurta iyo haweenka iyo waayeelada nin aslanba xoog lama dilaan nimanka ayagaa waxaa loo soo xawilay jubbada hoose waad arkaysaan waxay laynayaan hadda waa bermageydadii hadda nin bermageyla dilay waad garan kartaan cadaawadiisa iyo wixii ku jiro iyo doqonnimada ku jirto nimanyahu marka nimankaas reer hebel ma lahan caqiida ma lahan waa dad ay weliba soo carbisay dadka gaalada tii ugu xumeyd ee axbashadii waxaan leenaha iyaguna nimanyahu soomaaliya waa laydinku soo siray ma ahan dhulkii gumaysiga ee wax laydinku soo baray maahan soomaaliya waa dad xurnimo leh oo weligood xur soo ahaa gaaladii iyo murtadiintan iska dhicin jiray maraykan oo qawiyadda ugu weyn hadda adduunyada sheegto waad og tihiin mujaahidiinta iyo qabiilaadkooda magaalada muqdisho waxay ugu geysteen maantana intii uu kasii tabaryar yahay isqaadqaadkiisa meesha uu ka baxay xabasha waad ogtihiin ayadaa xamar ka lugaysay iyo soomaaliya ka lugaysay wiil yaroo marka ay soo carbiso oo shaqadii ka cayrisay maanta soomaaliya muxuu ka qaban karaa waxba kama qaban karo waxaan ilaa ilahay u toobad keena dad baad leedihiin salaadiina odayaala oo magacaad ka dhalateen hor socda dadka ayagaha inta toobada laidiin qabto isu soo dhiib hubkiin halaidiin lacagay meeshaa ka imaadeenna ku laabto Ee, ninka fadhiya kismaayo ee mujrimka weyna waxaan leenahay axmedow annagu ee waxaad samaynaysa waan u joodnaa dad aarsadana waan nahay dadku aad leenaysana waa dad muslimiin ah wiilal mujaahidiin ah oo aan dhiiggooda in lagu seexdo ogoleenna ay u joogaan waxaan ku leenahay masaakiintan dabka aad ku shubaysa ka daa barakicinta aad m- m- barakiciso dadka muslimiinta ah kuwaagay ka go'an tahay nabadda yartood ku fadhiday kismaayo ma dhaafaankaagay ahayd haddaad uu tallaab qaaday saddex jibaar mid ahaan qaadaynaa haddaanahay odayaashii dhaqankay mujaahidiintanadaan garab taagannahay hiil iyo hoo iyo ducaan la garab taagannahay raggay shalay ku dhaa ka qayb qaatay waxaan leenahay intiina shahiidda shahaada allah ka aqbalo intiina dhaawacantayna dhaawacooda allah soo caafiyay si deg deg ah waxaan idin leenahay ducoodanada in garab taagan waalidiintiin baan nahay odayaashiinii salaadiintiinnii baan nahay ilaahay ha idin sugo waan idin garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إن شاء الله تعالى مقعي وسلطان عبدولي حسن مدويرو سلطان كبيشة سدي وحان اسكوغو نمت كلان odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose kulankaasoo ku saabsan tahniyad iyo bogaadin iyo farxad haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka insha allahu tacaala waxaan halkan ka bogaadinaynaa mujaahidiinta libaaxyada geesiyaasha ee shalay galay jasiiradda kudhaa insha allahu tacaala waxaan leenahay waxaan ku faraxsannahay in la laayo murtadiinta ku sugan kudhaa insha allahu tacaala odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka haddaan nahay waxaad la socotaan axmed madoobe iyo murtadiinta uu soo diray waxa ay ka sameeyeen iyo xasuuqyada ay ka geysteen jamaame hargeysiyerey wayaan maanta waxaa waxaa weeye insha allahu tacaala qalbigeenna ka farxiyey in maanta ay daadsan yihiin baktigooda jasiiradda ku dhaa in ka badan boqol toban iyo toddoba mise boqol iyo labaatan ayaa ilaa hadda waxay daadsan tahay bannaanka kudhaa oo ay qaadan laayihiin waxaan halkaan ka bogaadinaynaa geesiyada iyo libaaxyada mujaahidiinta haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idin leenahay waan idin garab taagannahay waan maxaan ku irahdaa waa naf iyo maal waxaan idinku garab taagannahay in la laayo murtadiin iyo gaalo soo adeegsatay labadaba in la laayo annagana safkaan idinkula jirnaa insha allahu tacaala waxaan rabaa kuwa riddada ah ee la qalday inaan halkan farriin oga diro waxaan leeyahay waad la socotaan maalin walba waxaa weeye mid adiga kula socdaa meel ku baktinayo wax mishaarna lama siiyo waxaan la soconnaa maanta kamboni iyo jasiiradda en- en, maxaan ku rahdaa buur gaabo iyo buulo xaaji iyo birta dheer janaac cabdalla iyo baarsan guni waxa ka jira waan la soconnaa xarooyinka habeenkii lama seexdo nin walba wuxuu isleeyahay goormaa laguu soo geli doonaa war intaan laguu soo gelin oo sida hadda wa- waxaa weeye riddada loo galay kudhaal sida loo galay aan lidiin gelin toobadkeena tuubu ilallaah waa maqlayseen afhayeenkeenna waxaa weye inaad toobadkaantaana lidinkugu baaqay qorigiinna lidin lacagayni waxaa weye wada wa- waa lidin sahi waa lidin wada marin ammaan baa helaysaan guryihiinnana waa aadaysaan war meesha ha ku baktinina idin dhihi lahaa insha allahu tacaala waxaa weye dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka jubbada hoose waad arkaysaan geesiyada mujaahidiinta sida waxaa weye idinkaga farxiyeen naf iyo maal waxaa la rabaa inaad garib istaagtaan insha allahu tacaala nasriga waa dhow yahay waxaa weeye adkaysi yar bay rabtaa hal la sabro mar dhow insha allahu ra- ra- raxmaan waxaan rajaynaynaa kismaayo ma ahane waxaa weeye kenya gudaheeda inaan ka soo hadalna insha allahu tacaala waxaad ka hadlaysaan in la soo duulo mase jamama la qabsado mase ma dhacaysa insha allahu tacaala axmedow maalin horeeto kiliib yaroo laga helo wuxuu yidhi war ma isdifaacnaa mise waa iska tagnaayo maxaan ku rahdaa nimankan waa ka cararnaa saasaa ka asal ah waxaan leenahay dadka muslimiinta sabra nasriga waa dhow yahay wax badanaa soo sawarteen waxaan rajaynaynaa nasriga ugu dambeeyey oo waxaan ku rahdaa kismaayo lagu qabsado oo meel walba lagu furto inuu dhici doono insha allahu tacaala sabra ha la sabro oo gaalaha lala diriro oo ilmaha maxaan ku rahdaa hala tababaro nin walba qorigiisa iyo booshkiisa ha diyaarsado insha allahu tacaala waxaan leenahay odayaasha ugu dambeyn waxaan leeyahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka haddaan nahay hiil iyo hoow waxaan la garab taagannahay mujaahidiinta insha allahu tacaala waxaan ku faraxsannahay qiyaadadeenna ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxa weeye waxaan ku faraxsannahay howlgallada ay ka wadaan jubbada hoose aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan waxgaradkii wilaayaadka islaamiga mudug iyo baay oo bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka kudha ugu horreyn waxaad ku soo maqan naqiib cali maxamuud maalin waxaan ka tahniidinaynaa maanta guusha ilaahay ou siiyey muslimiinta iyo rarbaaxyada ku dhacday ilaahay cadowgiisa mujaahidiinta waxaan leenahay shaqadii ilaahay maaragtay uu raalliga idinkaga ahaay oo dadka muslimiinta qalbigooda ay ku fayoobaanayeen cadowguna uu mudnaay ayaa ilaahay idin waafajiyey ilaahay baanu kaga mahad celinaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayaan leenahay uga sii dhowaada waxa weeyaan qaybaha dhimanna waqti dhow ilaahay maaragtay gebangabadooda ilaahay maaragtay hana gaarsiiyo ilaahayna hana kala fasliyo dadka ahlu xaqa ahlu baadilka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu mar dhow ilaahay inuuna kala fasliyo ciribtoodana ilaahay inuu gooyo muslimkana ilaahay inuu quweeyo nasrigana ilaahay noo soo dedejiyo waxaan rabaa inaan galo waqcada ka dhacday maanta meesha la yidhaahdo degmada kudhaa ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ka tirsan saakay waa berigii waxaana soo gaartay in ilaahay cadowgiisa meeshaas lagula jarmaaday dagaal culus mujaahidiintu ay ku qaadeen kadibna ay xasmiyeen meeshaas saddex xero ku tiilay ilaahayna uu ka dhigay mid dhintay iyo mid dhaawacmay iyo mid laqtay ilaahay uu ka dhigay wixii meeshaa joogay iyo wax firxaday intaa inay u qaybsameen ilaahay guushii uu noo ballan qaaday haddaan waddadiisa ku taagnaano ayay ka mid tahay ilaahay baana ku mahadsan cadowgeenna iyo cadowga islaamka maanta saaka meeshaa ku baabi'iyey annagu ma aynaan dilin ilaahay baa dilay waxaan bogaadinaynaa nasriga iyo guusha ilahayna oo ilaahay cadowgiisa lagu naafiyey saa waxaan leenahay dadka ka shaqeeyey oo juhdiga ku bixiyey oo naftooda u horay ilaahay subxaana wa tacaala naftooda ka iibsaday ilaahay ha uga dhigo baacel ribxay allah uga dhigo ninkii jarxi soo gaarana ilaahay subxaana wa tacaala noo caaf cadowga inta ka hartana mid murug u dhintay iyo mid xabadi ku dhacda allah ka dhigo muslimiintuna meel kasta ay joogaan soomaaliya kale maahane muslimiintu meel kasta ay joogaanna ilaahay ha guuley aad baan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay waan bogaadinaynaa aad iyo aad baan maanta moogtaha quluubahan ugu yihiin ugu nishaadayaan waxa la dilay oo baktiyey ilaahay baa dila anoo ma aanan dilin laakiin dadka sababta u noqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u diray oo ilaahay amarkiisa ku qaatay ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka waxaan leenahay gaalada saaken masiibada ku dhacday kuwa ka haray oo dhegaysanaya waxaan leenahay weli jaanisaad haysataana jaanisa idiin furana ilaahay usoo toba keena mujaahidiintuna dhagaxna ma celiyo godna ma celiyo ood meel dhigana ma celiyo waayo waxay wataana ka qaalisan waxaad aad rabtaan diyaaradda axmed xururaflood aad nafta ka raadaydiin ilaahayo ka sarreeyay ay tala saarteen mar waxaan leenahay marka aad baan u bogaadinaynaa dhabanjabka iyo rafaadka iyo khasaarada maanta ku dhacday annagana waa noo farxad ayagana waa u dhibaato allahan u siyaadana meesha la yidhaahdo kudhaa waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala innaga awooddeenna ma ahan alle subxaana wa tacaala awooddiisa weeye waxaan rabnaa haddaan nahay reer mudug iyo heer nuqabo iyo heer ikhyaareed isugu jirno waan idin tahniyadaynaynaa waxaana idin leenahay alle subxaana wa tacaala jannatulfardows ah idinku irsaaqo walaaleheen mujaahidiinta bariga afrika ee abaabushana waxaan leenahay oo ay ugu horeyno amiirkeenna ilaahay aa idin xiftiyo subxaana wa tacaala annagu waxaan nahay gobolka mudug khaasatan waxaan joognaa degmada jawle waxaan u taaniyadaynaynaa mujaahideenta kudhaa maanta gaalada ku jijabiday oo ku baabi'day ayaan u taaniyadaynaynaa waa nuqbada gobolka iyo walaayada mudug waaye ayay ka imaanaya taaniyadaas waxaanu leenahay gaalada allaha jabiyo xabadda muslimiinta biriq allaha uga dhigo midday soo ridaan biyo allaha ka dhigo waxaa xigi doona ugaas cabdirasaaq macali xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxmedan cabduhu rasuuluh amaa bacdu allahu akbar allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamdu waalciza ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ang mahadnagaan mahadliin kooba kornay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsinye heraabtamay baa farxadliin kooba kornaya faraxsagna haddii uun ana bulshada guud muslimiinta ka nool walaayada islaamiga ee baay may waaha intiku duruufaday tahniyad iyo farxad iyo mayl arhaa isu duco iyo mayl arra bogaadin iyo muslimiinta suguud inaan inkaboorino xaaladda geekala row intaasa ayaa antiyaa ku jeedinayaa fadaa ana oo ah cabdirasaaq macalin xasan xuseen waa naqiibka noqobada walaayadda islaamiga ee bay insha allahu tacaala mujaahidiinta maybalana bacdallaahi jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacala sii maraka iyo ducooyahayn garabkin ana mar walba cizi iyo sharaf yaasinka ogna jazaakum allahu khayran ilana yad yad iyo qalbigayni aan qaboobi mayl arraa isu heraabta maybaa dheegnayhi oo ka qaboobsanay jasiiradda ku dhaa codowga mayl arraa jubbaland iska magacaawi ciidan shoomeel isu roog mujaahidiinta raabta iyo waarareen cagmarinta ay ka qaadaan iyad iyad iyo aan ka faraxsagna iyad iyeeday waan anbogaadiyaan camaliyadaas taasee raabta meel ku dhiidi yaada olla yaa ka toosti ilaahi subxaana wa tacaala haka eedii bilanta aan nasrigan lama maalmood kadib markii warsheekh dowladka warsheekh xarooyinkii hay la xasmiyey mujaahidiin xasmiyeen yaado tiyadahay tini yaallo farxadii unumay waaha min iyo rabun isku waraysadaan yatan ilaahi subxaana wa tacaala lama maalmood kadib yaa haka eedii tan maybaaha haraabto maybaa farxad oo farxadle ka dari yaa yaa haraabtiyaa nin ate jazaakum allahu khayran yaasiin laana dhammaan muslimiinta meelba roogan adduunka maybaan lanaahaha ka faraxa waxyaabaha maylaray oo ka faraxo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankii isuga sheegayu ini maylaray mujaahidiinta markii iyo gaalada iyo sida oo kale instaabadaan quluubta muslimiinta dadka iimanka leh qulqalbisho isu qabobow ka faraxow yo ilaahay subxaana wa tacaala yaa nin sheegi saasa qalbigaan inka qabobay inka faraxsani insha allahu tacaala anoo ka hadalo afka noqobada walaayada islaamiga ee baay maybalana mujaahidiinta garabkiin ana insha allahu tacaala hoog iyo xanta biyaal ana insha allahu tacaala antii karaamkaynu ayaasin garab surugna mayo dhininkii kaynu malsiinku koyo kaalanta un lena insha allahu tacaala inan kubano ya ilaahi subxaana watacaala ku rajeeyaan muslimiintana suguud amayba aan lahaahaha haddii walaayada ati haddii ku baxsantaa muslimiinta suguud amay allah muslimiinay geek maybu aha geeki oo ilaahi subxaana watacaala ducadaas aqbalaayo saacadda hadd unu roogno ilaahay subxaana watacaala hal tuugoy ilaahay in islaamka isu guulayo isu cizi iyo sharafsiiyo kitaabkan qur-aankan walha ka duuli cadow oo dhan noociis kala duwan ha ka duulen yahuudan ka dambaytay bes ee dhammanaytay tan haddii geeka soomaaliya ha caga dhagado hayto gulalku oo maybu ahaan dhuljaalin xaxaago hayu muslimiina ilaahay subxaana watacaala hal tuugoy saacadu ijaabow saacadii dagaalka usu socdo oo macrakada usu socdo oo dhiiga mujaahidiinta usu deeda hohay oo gaala oo baktija usu deeda hohay iyu saacaddan saacadda ilahay isu ducada aqbalaayu ilaahay subxaana watacaala hal tuugoy ilahay in ismujaahidiinta adduunka meelba rogaan muslimiinta ilahay cizi isu siiyo iyo nasri isu siiyo ilahay hal warsaday gaaladan ilahay subxaana wataala isu hoji isu dulla ilahay ku tuugnaan may lahaa muslimiinay halka hoy geeki geeku dambay oo laka hadoona majaru ilahay subxaana watacaala diin sheel in gargaaroy diintan in gargaarinen oo unu diinkan a ilaahay subxaana watacaala ini markaasan in gargaare may waaha xantidan difaacnan cizigan sharafteen sharafteen difaacnan cerdigan difaacnan nafteen difaacnan may waaha geeka difaac wey dagaalka arawahaytan wadankayarlikooy diintiyalinkooy waldhiman malla walhadilinfidhmala hadi kabacdi walfidhaa lanka sugoohayo markii idi isufoolba isu roog minkishi eba lankasyaa lahan gowdhawaya lahan gali wal hadinin dhiman oo markaas kabacdi oo una sugadohayno majarto marka muslimiin fidhaga halku ka hoy inta ka doron may waaha wal kale la sugahay dambe ma jaraan intaasaasiin laha jazaakum allahu khayran may ballaa mujaahidiinta in caajistan walaa tahinuu walaa taxzanuu وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يعني لي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله سبحانه وتعالى لي دقالما يعذبهم الله بأيديكم قال ياغن إله سبحانه وتعالى كعذابه ويخزهم إلهي هوجي الدلايه وينصركم سينكو قرقر إلهي وأنتم العلون إسين سريتان إن كنتم مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى تاسان اللي تاساسين لا مجاهدين إلهي سبحانه وتعالى هسين بركاي جزاكم الله خيرا هسين جزاكم الله خيرا مركلا مركلا مركلا ياسين تهني هذا هذا عدى الأندلس ساس أوكل أنمها نجا sida qiimaaga la qadarinta le muslimiinta inka ilqabowsii hayto oo inka raaxaya hayto qalbijo inka gawaajo hayto oo meel kasta iyo mayu ahaa iyo mayu inka deersu hayda codka oo tabinta tooska ah iina mayu allah jazaakum allahu khayran shaqada isin haytaan iyo ilaahi subxaana wa tacala miisaakin xasanaat aakhir allah sin sin yan sin lana jazaakum allahu khayran yan sin lana muslimiin muslimiin meel burhogtaan bishaaraysada barwaaqaysada gaalaha jabtooy gaalaha jabtooy gaalaha jabtooy mujaahidiinta korhoonagatoy gacantiyo allahu akbar allahu akbar walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo ballanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل